bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعd qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى babu dikri asnaani diyة الkhaطأ kama a qofka wax ku dilay diyadiisa geela uu ku bixinayo da-diisa da-ihiisa sheegitaankeedii waayo marka axaadiidta kusoo aroortay marka diyatulkhata geela lagu bixinayo muxuu noqona wabilisnaadi qaala akhbaranaa caliy bnu saciid bni masruuqin wahuwa alkindiyu alkuufiyu saduuqun rawaa lahu tirmidiyu waannasaa'iy qaala xadahanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata can xajaajin waa xajaaj bnu artaah waa tadliis ayaa ku jira waa mudelis can zayd bni jubayrin wa huwa zayd bnu jubayr aلطaa'i hiqatn rawaa lahu asxaabu اlkutubi sita an can khishfi bni malikin waa khishfu bnu malik aلطaa'iyu nasaa-i ayaa towhiiqiyey wahaqahu الnasaa-iy hadal ayaana ku jira oo imaamu اlbayhaqi iyo ibnu cabdilbar iyo waxay ku sheegeen ninkan jahaala inay ku jirto jahaalo inay ku sugan tahay ayay tilmaameen waana ku cileeyeen xadiidkan hadda marfuuca ah oo waxay ku cileeyeen xajaaj ibnu artaah oo isagana dacfi oo ku jira mudalisna ah khishfu bnu maligana waa ku cileeyeen labadaas cilmo qaala samictu samictu bna mascuudin yaquulu qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu xukumay diyata alkhata'i gefka ama khata'a diyadiisa cishriina binta makhaadin labaatan bintu makhaad yacnii labaatan nirig oo hal sano dhammaysay sanad labaad gashay wa cishriina bna makhaadin labaatan qurbac oo labagal ah dukuurin oo lab ah wa cishriina binta labuunin labaatan bintu labuun oo saddex gal dhadig ah wa cishriina jadacatan iyo labaatan jadaca oo afar gal ah yacni shan gal ah wa cishriina xiqatan iyo labaatan afar gal ah xiqada iyo jadacada xiqadaa yar jadacadaa weyn da ahaan marka xadiidkan hadda waa waa marfuuc oo wuxuu leeyahay qadaa rasuulu llahi sal l slam laakiin sida raajixa ah marfuucnimo waa u daciif waana aadna waa la iskugu khilkhilaafay sida ugu dhowna waa inuu mowquuf cala bni mascuud inuu yahay walidalika marka alimaamu lbayhaqi sunanulkabiirka wuxuu ku yidhi riwaayaatu bni mascuudin alkahiira riwaayaadka ibni mascuud ee faraha badan ayuu sheegay wuxuuna rajaxay midda mowquufada ah riwaayadaana wuxuu ku cileeyay xajaaj bnu artah iyo khishfu bnu maalik labada daara qutni buuna ku qalad xugmiyey markii uu yidhi daara qutni baa marka wuxuu soo wariyey can ibni mascuud ayuu wuxuu ka wariyey meesha cishriina ibna makhaadin abow cishriina ibna labuunin ayuu ku wariyey marka cishriina ibna makhaadin meesha ay hadda halkan ka tahay ibna labuunin ayuu ka dhigay riwaayada ibnu mascuud inay sidaas tahay isaga keliyana maahan daara qudniya xataa ibnu khuseyme iyo a'imo badanaa ka dhigay laakiin wuxuu leeyahay alriwaayatu can ibni khuseyma waa ibna makhaad ma ahan ibnu labuun ma aha ayb a'imadana marka waa isku khilaafeen diyatulkhata xanafiyada iyo kuufiyiinta waxay qabaan shan yacni waa mukhamasa oo shan ayaa loo qaybinaa boqolka halaad markay naf tahay marka waxay ka dhigeen ayaga kuufiyiinta labaatan bintu makhaad oo labagal ah dhadig ah labaatan ibnu makhaad labagal lab ah labaatan ah bintulabuun ah nirig markaas saddex gal ah labaatan xiqa ah afar gal ah labaatan shan gal oo jadaca ah marka waa shan labaatanaad laakiin ayaga meesha labka oo uga jiro qurbaca ku jiro waa ibnu makhaad ibnu labuun ma aha ibnu makhaad iyo ibnu labuunna waxaa da-yar ibnu makhaad ibnu labuunka waa saddex gal ibnu makhaadkuna waa laba gal kuufiyiinta marka sidaasay ku tageen ee ibnulmundirna sidaasuu u iishay oo a'imada shaaficiyada ka mid ah laba shayba waa ugu iishayoo wuxuu leeyahay maadaama qowl saxaabi uu yahay xadiid marfuuca lama haayo oo nebigu uu diyada ku kala xadiday ma leh keliya uun wuxuu sheegay wafi nafsi mi-atun min alibil qur-aankuna diyatun musallamatun buuba yidhiba diyada jinsigeeda xataa qur-aanku ma sheegin ninkii kama lagu dilo diyo ayaa laga bixina yaa la siinaya ehelkiisa ayuu yidhi diyadu maxay tahay rasuulkaa marka wuxuu ku caddeeyey wafi nafsi mi-atun min alibil geel inay tahay nebigu waa caddeeyey sal ll ly slam laakiin geelaasi sidou kala noqonaa qeybihiisa xadiid marfuuca ma leh oo saxeixa haddii marka xadiid marfuuca la waayey qowlka saxaabigaa marka imaanaya qowlu saxaabi ayaa la qaadanaya oo waana ibnu mascuud hadda qowlkiisu sidaas waaya qowlka saxaabo saxaabi laga haya kan ibnu mascuud waayo kan ibnu mascuud marfuuc ahaan isaga uma ansixin sida labaadoo uu ku rajaxayna waxay tahay maadaama waxaan ay yihiin maal waajibayo asalkuna qofka waxa ku waajibaya wax cad inay yihiin la rabo al aslu marka waxa ugu yaraa laga qabanaa marka ilaa intaas waa la hubaaya haddiiba ninkan yacni khata oo wax ku dilay maalaa ku waajibay maalku intaas miyuu dhan yahay may mase waa ka yaryahay haddii laysku qabto inta yaraa la bixinaa inta yar ilaa yaqiinana loo hubaa labadaasuu marka u rajaxay ibnulmundir meeshaan waayo ibnulabuun iyo ibnu makhaad ibnu makhaada ayaa lacag yar ilaa ibnulabuunkaa ka da-weyn ma ogtahay sidaasuu marka ibnulmundir oo u iishay alimaamu shaafici iyo imaam maalik iyo ayaga waxay ku tageen in meesha kan ibnu makhaad uu ka yahay ibnulabuun inta kale iskaga mid waa marka diyatulkhada marka waa mukhamasa cishruuna bintu makhaadin wa cishruuna bintu labuunin wa cishruuna ibnu labuunin wa cishruuna xiqaaq iyo cishruuna jadaca intaas marka shantaasu xallulkhilaafku marka waa ibnu labuun shaaficiyada iyagu dhadiga meesha labka meeshaas imaanaya waa ibnu labuun xanafiyaduna may ibnu makhaad waayay leeyihiin shaafici marka kaasuu qaatay midaan camalu ahlilmadiinana sidaas aho alfuqahaau sabca ee reer madiine iyo sidaasay qabeen walidalika shaafici wuxuu deliishaday sulaymaan bnu yasaar ee hadal uu yidhi oo iyo waxa fuqahaau ahlilmadiina wixii laga sheegay ayuu deliishaday fuqahaau ahlilmadiinana hadda marka in iyaga loo laabto de waxaa keenayay madiine waxay ahayd meeshii cilmigu uu yaalay rasuulkaa ku dhintay khulafaa raashidiinta intooda badanaa meesha joogeen cilmigana aad buu uga faafaayey wixii marka laysku qabto qaabkooda iyo in iyaga la aado wax laga weydiiyo saas walidalika imaamu albukhaari kitaabu اlictisaam bisunan wuxuu tarjamay ijmaaca iyo markuu ka hadlaayey waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah wamaa ajmaca calayhi alxaramaan saas ma ahayno a'imatu lxaramayn wixii ay ku tageen xoogaa maadaama meesha diintu ay ka aasaasantay cilmigu uu ku badnaay ictibaaraa lasii jiray imaamu maaligna isaga de waxuuba u ahay daliil camalu ahlilmadiina meelahaas ayaa marka uu ka uu ka soo qaaday taasaa marka wuxuu leeyahay ibnulmundirna meeshaas marka ayuu u iishay imaamu shaaficina camalu ahlilmadiina uu meeshan ka qabsaday fuqahadii sabcada iyo weliba ibnulmundir wuxuu leeyahy waxaa laga yaabaa shaafici inuunan maqlin saxaabiga ibnu mascuud qowlkiisa hadduu maqli lahaa isagoo qaadan lahaa buu yidhi sababtoo ah ixtiyaadka asaga ku dhow shaafici marka aqalulmaal in laga qaado wuu qabay isaga marka aqalulmaalki uu arkayaa wuxuu noqday middaas reer madiine uu ka arkay camalu ahlilmadiina yani waxaan ujeedaa fuqahaau ahlilmadiina maadaama uu taa arkay middan ibnu mascuud inuunan arkinaa laga yaabaa buu yidhi hadduu arki lahaa isagoo qaadan lahaa mas'aladaa marka aduu hadalkaasaa ku jiro meeshaas qaala baabu dikri diyati min alwariq diyadii sheegitaankeediibuu u baab yahay min alwariqi fidada xaggeeda yacnii qofku haddii uu fido uu ku bixinayo oo uu diyada waxuu ku bixinayo fido ay tahay fidadaasi marka maxay noqone wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa can mucaadi bni haani'in wahuwa alqaysiyu albasriyu abu hani hiqatun qaala xadaanii muxamed bnu muslimi wahuwa طaa'ifiyu saduuqu yukhdi'u fii xifdihi ama min xifdihi rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wamuslim walarbaca qaala xadaanaa camru bnu dinaarin xaa waakbaranaa abu daawuuda qaala xadaanaa mucaadu bnu haani'in qaala xadaanaa muxamed bnu muslimi can camr bni dinaar can cikrimata can ibni cabaasin qaala qatala rajulu rajula calaa cahdi nabiy sal l slam nin ayaa nin dilay waqtigii nebiga fajacala anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ka dhigay diyatahu diyadiisa ithnay cashara alfan labaiyo toban kun wariq mar haddii la baabeeyey marka wariq waa fida marka labaiyo toban kun oo maxay tahay labaiyo toban kun oo dirham waay labiiyo toban kun oo dirham buu ka dhigay wadakara qowlahu tacaalaa ayuuna sheegay ilaa an agnaahum allahu warasuuluhu min fadlih yani aayaddan sababkay ku timid waay nin munaafiqiinta un ka mid ahaa ayaa nin munaafiqiinta markaa ka mid ahaa ayaa diyo helay nin baa laga dilay marka diyo ayaa waxaa loo siiyey labaiyo toban kun oo dirham ayaa diyo loo siiyey taasoo ku hodmay marka waxaa laleeyahay de wixii aada sharcigii ku heshay ood ku hodantay miyaad qoon ayaad ku qoonsatay nebiga sal alla ly slam wamaa naqamuu minhum ilaa an aqnaahum allahu warasuuluhu min fadlihim fii akhdihim qaadashadooda adiyata ay qaateen walafdu liabi daawuuda lafdigan abu daawuud baa iska leh yani moxamed bn muhana iyo abu daawuud abu daawuud lafdigiisii waa kan ayb marka xadiidkan isaga tirmidina waa wariyey min طariiqi moxamed bnu muslim ayb markaasuu wuxuu yihi laa naclamu axada yadkuru fi hada اlxadiiث can bni cabaas غayra moxamed bni muslim wاlcamalu calى hada اlxadiiث cinda bacdi ahli اlcilmi wuxuu leeyahay xadiidkan wax ibnu cabaas sheegay waa un moxamed ibnu muslim laakiin nasaa-i halkan muxuu ku leeyahy lafdiga waa abu daawuud abu daawuud xadiidkiisuna muxuu ahaa moxamed ibnu muslim oo isaga soo dhaca xadiidka abu daawuud iyo moxamed ibnu lmuhana marka moxamed ibnu muslim aطaa'ifi waaye waxa ibnu cabaas xusay muxuu ka wadaa marka xadiidku waa mursal marka waayo moxamed ibnu muslim dacfiyaa ku jiri nooc dacfi ah waayo wuxuu yihi marka tarjamadiisu waxau ahaa marka yani saduuqun yukhdi weliba yani xifdigiisa iyo yaa wax laga sheegay ayb marka isaga un baana marka wuxuu ka dhigay xadiidka ibnu cabaas sheegay dadka kale ma aynan sheegin laakiin bacdi ahlilcilmina sidaanay ku tageen xadiidka ibnu cuyayna imaam abu dawuud wuxuu yihi rawaahu ibnu cuyayna can camrin can cikrimata mursalan imaamu tirmidi cilaalulkabiirka wuxuu ku yihi sa'altu muxamada can hada alxadiid bukhaari baan su-aalay faqaala sufyaanu bnu cuyaynata yaquulu camru bnu dinaar can اnabiy mursalan wakaana xadiida bni cuyaynata cindahu asaxu xadiidka ibnu cuyeyno mursalka ah ayaa asaxa marka xadiidkan waa mursal ayb sidaasoo marka yacnii mursal buu ku yahay ku cilaysan yahay abuu xaatimna fi lcilal wuxuu rajaxay mursalnimadiisa masalada marka laga qaadanaya xadiidka waxay tahay marka kan kale aan ku darno bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu maymuun qaala xadaanaa sufyaan can camrin can cikrimata samicnaahu marata yaquulu can ibni cabaas ana nabiya sal l slama qadaa biitnay cashara alfa yacni fi diyati ayb marka wuxuu leeyahay samicnaahu maratan kada imaamu nasaa-i marka sunanu lkubraaga xadiidkan marku qoray ayuu caqibahu buu wuxuu yihi moxamed ibnu muslim laysa bilqawiyi wasawaabu mursalun wabnu maymuun laysa bilqawiyi aydan ibnu maymuunkan waa kan hadda tan moxamed ibnu maymuunkan marka wuxuu tilmaamayaa dacfi inuu marka ku jiro xadiidka mursalnima yani musnadnimadiisa mursalnimaduuna ku xoog badan yahay fiqiga marka masalada ku jira xadiidka ku jiraa waxay tahay diyat lwariq maxay noqone aslan marka khilaafka wuxuu ka taagan yahay diyada maxaa u asala jadiidka shaafici qowlka jadiidka imaamu shaafici wuxuu leeyahay geel baa u asala diya diyadu marka waa boqol halaad ninka oo geel ah geelaasaa asal ah marka la waayo isagaa la qiimeynaa dahab meeshuu ku gaaro fido meeshuu ku gaaro isaga unbaa la qiimeynaa waxa kale marka qiimo unbay ku noqonayaan maahane asal maaha qowlkiisa qadiimka shaaficina wuxuu ahaa diyada yacnii gee dadka geela dhaqdana geela u asala dadka dhaqdo aan geela dhaqanine reer magaalka ahna cumar bnu lkhadaab wuxuu ka dhigay markay dahab tahayna kun diinaar markay fido tahayna labaiyo toban yacni kun labaiyo toban yani ayuu ka dhigay labaiyo toban kun oo diinaar oo dirhama ujeeda labayo toban kun oo dirham ayuu ka dhigay marka ay fido tahay markay dahab uu yahayna kun diinaar ayuu ka dhigay kun diinaar oo dahaba marka waa af yacni kun diinaar oo dahaba waxay noqonaysaa yacni afar kiilo iyo laba boqol iyo konton garam waayo halkii diinaar baa wuxuu noqonaa marka meelaha ancam halkii diinaar baa wuxuu noqonayaa afar iyo xoogaa saas oo kale afar iyo jajabuu noqonaa halkii marka kunkii diinaar wuxuu noqonayaa afar kun iyo rubac afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam ou noqona oo dahaba hatee marka afar kun iyo laba boqol iyo konton waa afar kiilo iyo laba boqol iyo konton ila kunkii garaam waa hal kiilo ayb marka waxay leeyihiin cumar isaga sidaasuu ka dhigay dadka reer magaalka oon geela dhaqanin diyada wuxuu ugu saleeyey adahab walfida ayb hadday dahab ku bixinayaan intaas hadday fido ku bixinayaan intaas alimaamu shaaficina wuxuu leeyay maya geelii nebigu sheegayaa asal ah isagaas unbaa marka haddii la waayo ama dadku ay ku raalli noqdaan wax kale iyada waxaas lacagtaas waxaa lagu qiimeynaa un geelo baa laga qiimeynaa ayb baabu caqli lmar'ati haweeneyda diyadeeda caddayntiisiibu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus qaala xadahanaa damratu can ismaaciila bni cayaashin can ibni jurayj ibnu jurayj marka waa xijaazi waa maki ismaaciilna marka waa tii la dhihi jiray xadiiduhu can ilxijaaziyiina waa daciif hadda marka xadiidkan xijaaziyiin uu ka warina waa dacfigaa ku jira waa cilla can camr bni shucaybin can abiyihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam caqlu lmar'ati haweenta diyadeeda mithlu caqli rajuli ninka diyadiisoo kale waayo ilaa goorma xataa yabluga thulutha ilaa uu saddex meelood meel ka gaaro min diyatihaa diyadeeda yani waxaa laga wadaa naagta diyadeeda saddex meelood meel wixii ka yar hadday hadduu dhiiggu intaas noqdo ninka unbay la mid tahay ma laga dhigaayo marka yacni maalan maxaa tusaale ahaan maxay noqone hal far ayaa haween laga gooyey farta halka far meeqa waayo diyadeeda nin marka uu yahay toban waay waa toban neefoo geela waay ee haweenaa laga jaray marka far haweenta diyadeedu waa konton toban meeqay u joogtaa konton thuluth waa ka yar tahay waa khumus thuluth waa ka yar tahay tobanaa la siinayaan leenahay ninkay la mid tahay labaa laga jaray laba waa labaatan meesha unbay joogtaa saddex farood marka laga jaro meeqay qaadan lahayd soddon haddii nin laga dhigi lahaa soddon iyada diyadeeda thuluthkeed waa ka badan tahay ila diyadeeda waa konton konton marka saddex loo qaybiyo iyo soddon soddonaa badan hadda markaas soddon la siin maayo marka waxay noqonaysaa ninkii nuskiisii ayaa bilaabmaya shan iyo tobanaa la siinaa markaas shan shan shan marka xataa yabluga thulutha min diyatihaa sidaas diyadeeda qadra thuluth ilaa laga gaaro ninay la mid tahay haddii la gaaro qadra thuluth iyo wixii ka badan markaa may waxay noqonaya nisfu rajul sidaan marka xadiidkan marka dabcan dacfi baa ku jiro ismaaciil ibnu cayaash baa ibnu jurayj ka warinaya ibnu jurayjna waa xijaazi maki ayb xadiidkan sida uu tilmaamayana waxaa ku tegay fuqahada alfuqahaau sabca aimada yani toddobada yani waqtigii taabiciinta noolaayay fuqahaau ahli lmadiina waana qowlulqadiimka shaafici sidaas waay jadiidku ma aha cumarna waa laga wariyey sidaan oo kale qowlka qowlka kale wuxuu leeyahy abu xaniife iyo shaafici iyaa qabaanay sida jadiidka ah mar walbo diyatu lmar'ati nisfu diyati rajul haddii naagta marka loo xukumo gacan far la gooyey fartaas waxay noqonay shan ninku meeshuu toban ka yeeda shan mar walbaa marka sida diyatu nafsi ay nus u tahay ayaa diyat alatraaf walmanaaficna ay nus u noqonayn ayb nafta layskuma khilaafsana hal ogow haweenta iyada nafsadeeda haddii la gooyo maxaa u diya-a nisfu diyati rajul waayo bilaa khilaafin waa ijmaac ibnulmundir iyo yani waxaan ujeedaa ibnu qudaame iyo ijmaaca soo rarayo marka naag diyadeeda nisfu diyati rajul inay tahay maxaa u daliila ijmaacu lmuslimiin maba laysku khilaafin saxaabadii taabiciintii kulli iskumaynan khilaafin meeshaas marka taas ayaa marka amaa laakiin waxa la isku khilaafay waxay tahay wixii thuluth diyadeeda ka yar ma ninay kula siman tahay mase kulama sinno waa nis alimaamu shaafici abu xaniifa iyo may nis waayo mar walbay leeyihiin culimada kalena marka fuqahaa alaima alfuqahaau sabca iyo maalig iyana waxay leeyn ilaa thuluth ay kasoo gaarto waa diyat rajul oo kale ka diyat rajul sidaana marka cali baa laga wariyey shaafici iyo sida ay qabaan cali ayaa laga wariyey qaala kam diyat lkaafir marka waxaana sidaa loo yeelay dahaween dhaqaale hadday arrintu noqotay xagga dhaqaalaha iyo takaaliifta dhaqaale iyo naagta iyo ninka mar walba ninkau saaran yahay maadaama xaggaa takaaliifta loo badiyo meherkii isaga la saaray oo nafaqadii biilkii isaga la saaray oo dhaqaalihii guriga lagu deganaanayo isaga la dul saaray oo qoyskii marka nin uu ka baxo iyo qoyskay naag ka baxdo xagga dhaqaalaha waajibaadkiisa isku mid maaha sharcigu xigmaduu ku socdaa ee waxaa la fiirinaa nafsadda maaha nafsadda markay tahay nin hadduu naag kas u dilo waa loo toogana waa loo dila marka inaan naag xuquuqdeeda la duudsiinin taasaaba ku tusaysa in loo dilaayo sharciga ha loo dilana waa yidhi qisaastii waa ka simay laakiin maal arrintu hadday noqoto dhinac kalea la fiiriyey qaala kam diyatu lkaafiri gaalka diyadiisu waa imisa diyat lkaafir gaalada marka laba nooc waayo ahlu kitaab iyo wathani ayb ahlu kitaabka marka diyadiisu hadda sheegayaan wa bihi qaala akbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadahanaa cabduraxmaan waa ibnu mahdi can moxamed bni raashidin wahuwa almakxuuliyu dimashqiyu nazilu lbasra saduuqun yahimu wa rumiya bilqadar can sulaymaana bni muusa imaamu nasaa-i wuxuu yihi laysa bilqawiyi fi lxadiid wadakara kalimata macnaha wuxuu sheegay kelimad macnaheediya can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sala l slam caqlu ahli dimmati dadka muslimiinta ku hoos nool ee jizyada bixiyo haddii la dilo diyadooda nisfu caqli lmuslimiin muslimiinta diyadooda nuskeed waay marka mar wahum lyahuudu wannasaaraa ahlu dima yaa-a marka oo jizye laga qaadaa yahuudda iyo nasaarada ayb marka ahlu kitaabka diyadoodu xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nisfu diyati lmuslim inay tahay qofka muslimkaa diyadiisa nuskeed waayahay sidaana marka waxaa laga wariyey cumar yani cumar afwan cumar waxaa laga wariyey thuluth inay tahay diyatu yani ahlilkitaab inay thuluth tahay saddex meelood meel oo wuxuu xukumay dad min ahlukitaaba diyadiiba wuxuu ka xukumay arbacatu aalaafi dirham afar kun oo dirham marka meeqay ahayd diyadii oo kaamila labaiyo toban kun soo maahayn diyadii oo kaamila labaiyo toban kun oo dirhamay ahayd afar kun markuu xukumay afar labaiyo toban maxay u tahay thuluth shaafici marka kaasoo qaatay oo wuxuu yidhi diyatu ahlilkitaab waa thuluthu diyati lmuslim wuxuuna u qaatay waa inta ugu yar ee saxaabada ka soo aroortay intaasaana yaqiin loo hubaa wax ka badan qofka ma la saari karo marka ayib xadiidkanna dacfi baa ku jiro sulaymaan ibnu muusa ayaa ku jiraan ayb moxamed ibnu raashidka laftiisa a-imada qaar baa marka daciifiyey laakiin moxamed ibnu raashid waa la mutaabiceeyeyoo yacni sulaymaan waa la mutaabiceeyey an usheegaa waxaa mutaabiceeyey moxamed ibnu isxaaq abu daawuud baana warinaayo laakiin ciladii moxamed ibnu raashidkan waa iska taagan tahay meesha waxaa kaloo cumar laga wariyey riwaayo kale oo iyadu dhahayso annahu ka diyati lmuslim yani ninka ahlukitaabka dimiga ah diyadiisu waa muslimka diyadiisaoo kale cumar iyo cuhmaan iyo waa laga wariyey sidaas iyadan ayb abu xaniifana sidaa ku tegey oo diyatu dhimiyi ka diyati lmuslim mar haddii diyo la bixinayo marka abu xaniifa isagoo xataa waxau qabaaba waaba loo dili karaa xataa mucaahadka iyo hadduu dilo qof muslima muslimka waa la qisaasa waa loo qisaasaa buu leeyay laakiin xadiidkii bukhaari baa diidayo laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim gaal ma loo dilayo diyaduna isaga meeshaasuu ka qaatay ayuu fiiriyey laakiin kufrigu waa naqsi naqsigaasina wuu saameynaya wabihi qaala marka wathaniyiinta ayagu diyadoodana maxay noqonay cushur oo marka mase khumus maan ayay ahayd labaatan haa khumusu diyati lmuslim boqol halaad marka ay tahay diyat lmuslim shan marka loo qeybiyo marka khumus maxay noqonay labaatan soo maa labaatan halaad uu leeyahay wathaniga mushriga وبه qال أخبرنا أحمد بن عمر بن الصرح qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني أسامة بن زيد وهو الleyثي عن عمر بن شعyب عن أبيه عن عبدالله بن عمر أن رsuل الlه صلى اه سلم qال cqل الكافر نصف cqل المؤمن gaalka diyadiisu waa muؤminka diyadiisa barkeed تrmdي wuxuu yihi xadيiث cبدالله بن عمر في hda الbاb xadيiث xasن qaala diyat lmukaatab addoonka la kitaabeeyey diyadiisa intaas haddaad keento xoraa tahay ayaa layidhi waxbuu bixiyey isagoo wado oo nus lacagtii dhiibay baa waa la dilay jinaayaa ku dhacday diyada laga bixinaa maxay dhammaanay marka ma waxaa loo fiirinaa waa addoon baa la dhahayaayo qiimihiisaa la bixinaa mase inta uu bixiyey ee uu xorka ka noqday ayaa la leeyahay inta uu bixiyeyna xor ha laga dhigo inta kalena addoon ha laga dhigo laaadaa marka hadduu nis bixiyey mukaatabka kun haddaad keento xoraa tahay lir shan boqol uu bixiyey ninkaa marka maxaa la siinayaa nus marka wuxuu leeyahay xoruu ka yahay oo nisfu diyat lxur ayuu qaadanaa konton ah nisna wuxuu ka yahay addoon inta la qiimeeyo qiimihiisa nuskood ayaa ayaa laga dhigaan sidaasay noqonay mase wax dhanba addoonnimo unbaa laga fiirina taasuu marka baabeynaya wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhana qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa caliy bnu lmubaarak can yaxya can cikrimata can ibni cabaasin qaala qadaa rasuulu llahi sal l slam wuxuu xukumay fi lmukaatabi mukaatabka yuqtalu la dilaayo bidiyati lxuri xor diyadiis ayuu u xukumay calaa qadri maa addaa intuu gutay oo kale xadiidkan marka cali bnu wakiic wuxuu ka warinaa oo kuufi ah cali ibnu lmubaarak cali ibnu lmubaarakna marka kuufiyiintu riwaayaadka ay ka wariyaan waxbaa ku jiri jiray laakiin mutaabaca ayuu leeyahay mutaabacadaasuuna marka ku xoogeysnaa war badanna xadiidkan waa ku jiraayo waxaa laysku khilaafay fii rafcihi wa waqfihi yaxya bnu saciid alqaطaan cinda abi dawuud xajaaj asawaaf imaam axmed daara qutni daxaawi siday ugaga wariyeen imaam axmed abaan ibn yaziid alcataar iyo xaakim mucaawiyat bnu salaam riwaayaadkaas badankoodna waa imaanayaane dhammaantood can yaxya bni abi kahiir can cikrimata can ibni cabaas marfuucan ayagoo marfuucay wariyey imaamu lbayhaqina wuxuu yihi fii riwaayati caliy bni lmubaarak haadihi wuxuu ka yidhi wazaada fiihi can ibni cabaasin min qowlihi maa yukhaalifu alxadiida almarfuuc fi lqiyaas ayuu ziyaadiyey ayb wayukhaalifu maa rawaahu xamaad bnu salamata fi nnasi ziyaadada marka uu sheegaya waxay tahay waqaala bnu cabaas laa yuqaamu cala almukaatabi ilaa xad ilaa xaddu lmamluuk addoonka mukaatabka marka xuduud lagu oogayo xadka lagu oogayo addoon xadkiisu waayo warkan iyo marka warka hore waa iskhilaafayaan soo maa xukunka uu nebigu warinaa waa xor wuxuu xor ka yahay qadra maa addaa haddii xuduud iyo cuquubo la joogana addoonow la ayuu la mid yahay kulligiisba waa iskhilaafsan tahay ibnu cabaasna qado uu nebiga xukumay oo warinaayo ma khilaafayo isagana taasuu marka cillo uga dhigaya alimaamu lbayhaqi ilaa uu yidhi xadiidu cikrimata idaa waqaca fiihi اlاkhtilaafu wajaba اtawaqufu fiihi xadiidkan cikrima u asala wuxuu leeyahay xadiidka cikrima haddii khilaaf uu ku dhex dhaco in laga tawaqufaa waajibayo wahada almadhabu inamaa yurwaa can caliy bni abi aalib madhabkan oo mukaatabku qeybta oo gutay kitaabadiisa xor ka yahay qeybtaas marka waa diyat lxur inta kalena waa diyat lcabdi cali baa laga hayaa buu leeyahay ayaa laga wariyey wahuwa anahu yuctaqu biqadri maa addaa wafii hubuutihi can اnabiyi nadarun inuu nebiga ka sugnaadayna war baa ku jiro cali marka haddii uu leeyahay qeybna addoonou ka yahay qeybna xor saxaabo badan oo waxaa la hayaa umu salama iyo caa-isha iyo cumar iyo oo iyagana dhahaya mukaatabku waa addoon intuu dirham ku dhiman yahay hal dirham intuu ku dhiman yahay waa addoon mar hadduu addoon yahayo ounan wax dhexlaynin xataa leanna riqigu maanic ou ahaa moogtahay dhaxalka waxay leeyihin marka tanna addoonnimadaa unbay ku soconaysaa qiimatuhu unbaa lagu diyeynaa ee wax marka xornimo qeyb ah iyo ma jiraan imaam axmedna xadiidkii bariirow soo qabsaday bariira xadiidkii oo wuxuu leeyahay bariira yacni haddaysan addoon ahayn lama gateen soo maa taas wuxuu kutusaa marka mukaatabku inuu addoon yahay isagoo addoon ah marka qeybo xor diyadii diyatulxurba oo qeyb ka qaadanaya iyo see loo dhahaa marka wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cubaydillahi bni yaziida qaala xadaanaa cusmaan bnu cabdiraxmaan ataraa'ifiy saduuqun akhara ariwaayata can alducafaa'i walmajaahiili faducifa bisababi dalik isaga marka waa saduuq laakiin dad ducafo badiyey inuu ka wariyo badsaday iyo majaahiil saasaa lagu daciifiyey marka qال xdثna معاaوyة wa معاaوyة بن سلام عن يحyى بن أbي kaثيiri عن عكرمة عن بن عabاsi أن نبي الlahi صلl ل سلم qضىa في المkاtب أn يudى بqdr ma cتقa mنه dyة الxr in lagu diyeeyo وbه qال xdثna محمد بن إسmاعيل بن إbrاhيم محمد بن إسmاعيل بن إbrاhيم بن عlyة هو bصري ثقة rawى lh النسائي qala xadaanaa yaclى yaclى bn cubayd aلطanaafisiy hiqat ila fi xadiidihi can اthawriyi haddase ka warin maayo can اlxajaaji الصawaaf can yaxya wa ibn abi kahiir can cikrimata can ibni cabaasin qaala qaضىa rasuulu اlahi sal ly slm fi lmukaatabi yuudaa waa la diyeynaa biqadri maa addaa intuu gutay oo kale min mukaatabatihi uu ka gutay diyat اlxuri ayaa laga bixinay wamaa baqiya inta hartayna diyat اlcabdi ayaa laga diyeynaa wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu ciisa anaqaashu wahuwa abu jacfar albaqdaadiyu nazilu dimashqa maqbulu rawaa lahu الnasaa-iy qala xadaanaa yaziidu yacni bna haaruuna qaala xadaanaa xamaadu wa ibnu salma can qataadata can khilaasin khilaas bnu camrin alhajariyu اlbasriyu hiqat wakana yursil wakana calaa shuraطati caliyin rawaa lahu asxaabu kutub sita can caliyin wacan ayuuba waxay ku cadfan tahay qataada ayb wacan ayuuba can cikrimata ayb marka xamaad ibnu salama ayaa wuxuu ka warinaa qataada iyo ayuub can cikrimata can ibni cabaasin can الnabiy sal l slama qaal almukaatabu addoonka mukaatabka ah yactiqu uu xoroobayaa biqadri maa addaa intuu gutay intay la eg tahay wayuqaamu calayhi alxaddu xadkaa laga oogayaa biqadri maa cataq intuu xoroobay oo kale ayaa xadka ciqaabtiisu ay noqonay minhu wayarisu waa dhaxlayaa biqadri maa cataqa minhu intuu ka xoroobay qadarkeedana waxbuu ku dhaxlaa ayb alimaamu nasaa-i marka waxaa laga wariyey inuu yihi bacda iiraadihi xadiidkan inuu yihi hada laa yasixu wabihi qaala akhbarana alqasim bnu zakariya bni dinar qaala xadaana saciid bnu camrin alashcafiyu qaala xadaana xamaad bnu zayd can ayuub can cikrima wacan yaxya bni abi kahiirin can cikrimata can ibni cabaasin ana mukaataban ayaa qutila calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nabigaa la dilay faamara wuxuu amray yuudaa in la diyeeyo maa addaa diyata diyata alxuri intuu gutay in xor diyadii laga diyeeyo wamaa laa wixii uunan gudaninna diyata almamluuki in laga bixiyo addoon diyadiisa oo kale laga baxsho ayb labadaa madhab baana ku jirto in laga dhigo isaga dhan addoon oo qiimatuhu diyo lagaga dhigo iyo inaan addoon laga dhigina la yiraahdo maya ee waa la kala qaybinaa intuu bixiyeyna xorow ka yahay inta kalena ee wuxuu ka yahay addoon diyadiisa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi